shirkani waxaa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama dee golahu golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mowduuca ama tobigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan febraayo ku kulannay muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey